shirkan oo si sanad laha ay u qabatay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa maanta ka furan magaalada muqdisho iyadana lagu eegayo dubeegista iyo horumarinta adeegyada caafimaad ee dalka oydil waxaana shirin kasoo qeyb geliyay wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka waxaana si rasmi u furiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ugu horeyn qaar ka mid a mas-uuliyiintii dowlad goboleedyada dalka ka socotay ayaa ka hadlay muhiimadda shirkan uu leeyahay sato waxaynu waddanka guud ahaan caafimaadkiisa haddii ugu ahaan laheyd hooyadii dhalaankii haddii ahaan laheyd magaalada loola jiro tawaariikhta u baahan ciidamadaas inay helaan gargaar degdega xaqiiqatan waa howlo u yaalo dhammaan wasaaradaha caafimaadka ee seediyada iyo dowladda federaalk intaba waana si wada jir ah ayayna howlahaas u fuli doonaan daliga insha allah runtii waa shir muhiim ah oo lagu faaqidayo caafimaadka soomaaliya meeshuu taagan yahay iyo sidii wax looga qabo lahaa runtii waddankeena caafimaadkiisa marka la fiiriyo meel adag ayuu marayaa annaga waddankan caafimaadkiisa mas-uuliyaddiisa qaadanay haddaan nahay gobol iyo haddaan nahay wasaaradba waxaan rabnaa dadkana sugaaye ee caafimaadka soomaaliya nagu aamina inaan wax badan u qabanno wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay ka go-an tahay la shaqeynta bahwadaagta caafimaad islamarkaana ay yoolka leeyihiin ay tahay horumarinta adeegyada caafimaadka ee dalka oydil dib u eegista adeega caafimaadka iyo sistemka caafimaadka waxa ay fursad noo siinaysaa inaan qiimeyno berformansiga caafimaadka iyo maaragtay waxqabadka intuu la egyahay inaan aqoonsanno waxyaabihii guulaha ahoon aan gaarnay iyo sidoo kale inaan address garayno challengeska na soo wajahay ama na soo wajahaya iyo si istraatiiji ah inaan u qorshayno mustaqbalka waxa aan xoogga aan saari doonnaa lix area oo muhiim ah oo kala ah adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta caafimaadka shaqaalaha caafimaadka xogta caafimaadka iyo sidoo kale ka qaybgelinta privatka iyo maamulka sablyga qodobadaas oo mid walba ay muhiim u tahay in la helo adeeg caafimaad oo tayo sara leh loona siimaya wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa wado qorshayaal lagu horumarinayo adeegyada caafimaadku bulshada soomaaliyeed baahi weynu qabaan